Star FM News.
bismillahi raxmaan iraxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan dhegeystayaal qodobada wararka idinkuga hayna waxaa ka mid ah madaxweyne ku-xigeenka dalka oo sheegay inuu diyaar u yahay inuu xilkiisa ku waayo la dagaalanka maandooriyaha ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo bogaadiyey horumarka iyo ammaanka ka jira magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya qodobada caalamkana waxaa ka mid ah ugu yaraan laba qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen qarax ka dhacay dalka baakistan duhur wanaagsan dhegeystayaal intaasi waa qaar ka mida qodobada wararkeyga ugu waaweyn waa duhurnimo axad ah taariikhdan ay ku beeganta tobanka bisha saddexaad labada kun labaatan iyo afar qodobadaasi aa maqasheen iyo kuwo kale oo faahfaahsan kusoo dhowaada madaxweynaha dalka william ruuto ayaa ciidamada milatariga ee k d f ta wuxuu ku bogaadiyey dadaalka ay ku bixinayaan difaaca qaranka wuxuu hoosta ka xariiqay in saraakiishan ay waajibaadkooda uga soo baxaan sida laga doonayo tani oo muhiimad u ah xaqiijinta nabadgelyada iyo xasiloonida wadanka william ruuto ayaa sheegay in awoodda qaranka ay ku salaysan tahay waxtarka maamulada kala duwan ee dalka ka jira waxa uu carabka ku adkeeyey in dowladda dhexe ay ka go-an tahay taageerida ciidamada difaaca ee k d f ta arrintan ayuu ka hadlay xili xarunta madaxtooyada state house ee magaalada nairobi lagu dhaarinayay ku-xigeenka madaxa k d f ta iyo taliyayaasha adeegyada kala duwan ee waaxdan hoos taga oo dhowaan lasoo magacaabay waxaa taliya ku-xigeenka k d f ta loo magacaabo waa charles murio kahariiri wuxuuna bedelayaa john mayna oo isagu howlgab noqday kadib markii uu ciidamada milatariga ee wadanka ka tirsanaa afartan iyo labo sano dhanka kale madaxweyne william ruuto ayaa sheegay in maamulkiisa uu ku dadaalayo xoojinta midnimada kenyaanka si meesha looga saaro qabyaalada iyo kala qaybsanaanta waxaa munaasabadaasi ka qeyb galay mas-uuliyiin ay ka mid yihiin madaxweyne ku-xigeenka dalka rikaati kashagwa madaxa wasiirada masaaliya mudhabadhi wasiirka gaashaandhigga aadan bare ducaale iyo taliyaha guud ee ciidamada difaaca qaranka madaxweyne ku-xigeenka dalka rikaati kashagwa ayaa sheegay inaanun marnaba ka gaabin doonin la dagaalanka soo saarista iibinta iyo isticmaalka maandooriyaha si kasta oo isaga loo cabsigeliyo waxa uu sheegay in ay jiraan shakhsiyaad uga digaya in uu sii wado howlgallada qaran ee ka dhanka ah balwadda maadaama ay saameyn kasoo gaari karto balse waxa uu carabka ku adkeeyey inaanun marnabo ogolaanaynin in dhallinyarada iyo sidoo kale qeybaha kale ee bulshadaba laga iibiyo waxyaabo sun ah xitaa haddii uu ku weynayo xilka uu hayo mimi munajua rais aliniambia ning'ang'ane na hii maneno ya pombe hii pombe karibu ituangaishe especially sisi watu ya region hii ya Mount Kenya na hapa Nairobi, karibu tupate shida. Watoto wetu vijana walikuwa nauziwa sumu, ikisemekana ni pombe, wanalala kwa mitaro. Wengine wameoa wasichana wazuri, wanalala chini ya kitanda, msichana ako juu ya kitanda. Wengine wanajaribu kuniuzia uoga mimi. Oh, Deputy President, unajua hii watu ya pombe ni kali sana. Wewe na ni mtu ya kuchaguliwa, si hii watu watakufukuza vile walifukuza Mutudho. So mimi niseme namna hii, mimi sikuzaliwa kwa hii kiti ya deputy president, sikuzaliwa hapo, nimepata tu juzi. Miaka hii ingine yote nilikuwa nakaa tu, naendelea ninakula na ninakunywa na ninaendelea na mambo yangu, sio lazima nikae hapo milele. Kama hii kiti itapotea kwa sababu ya kusema watoto wetu hatutakubali wauziwe sumu, niko tayari, na hakuna kiongozi yeyote gavana, unajua mtu angetaka kuwa anaongoza walevi tupu. Hata sisi tukitaka kuongoza watu wasafi, watu wako na heshima, watu wako na familia mimi na rais wetu tuko hapo. Kwa hivyo hiyo vita itaendelea, na sisi hatuna vita na mtu yeyote. Hatusemi biashara ifungwe, ile tunasema sumu. Hapana, huwezi kuhusia watoto wetu sumu ati tukubalie ufanye biashara, hapo hatuwezi elewana. Lakini ukiuza ile mzuri, kama iko mzuri, endelea, lakini hii ilikuwa naendelea, hiyo hatuwezi kubali.
sidoo kale waxa uu ka hadlay tallaabooyin ay dowladda dhexe qaaday toddobaadyadii hore kuwaasi oo lagula tacaalayay maandooriyaha sida in la xiray goobaha lagu caweeyo ee ku yaala agagaarka xarumaha waxbarashada iyo xaafadaha la degan yahay dhexdooda Wiki iliyopita tumetoa masharti kali, tumesema hakuna mtu atakubaliwa kutengeneza sumu kuiita ati ni pombe auzie watoto wetu. Kwa hivyo hizi factory zote ilikuwa nauza hizo mapombe tumesimamisha for 21 days, they apply afresh. Zile zote illegal zinauza sumu zote tumesimamisha. Mabaa karibu na shule tumefunga, mabaa ndani ya estate tumefunga.
arrimahan ayaa uu ka hadlay amaba uu ka sheegay munaasabad kiniiseed uga qaybgalay deegaanka rosambu ee ismaamulka nairobi waxaa dowladda dhexe lagu baaqay in ay ka shaqeyso sidii lagu soo afjari lahaa falalka burcadnimada ee isugu jira dilalka iyo dhaca xoolaha ee saameynta ku yeeshay waqooyiga gobolka rift valley waxaa baaqaan diray clovers oseso oo ka mid a waa baadariyaasha ismaamulka nakuru wuxuu carabka ku adkeeyey in mar kasta la sameeyo howlgallo amni sidoo kalena ay qabsoomaan shirar dhibaatooyinkan looga arrinsanayo balse ilaa iyo hadda aan xal waara loo helin burcadnimada tumelisikia mara kwa mara likizungumzwa na tunataka kuona vitendo kwamba ikisemekana kuna uh, hatua za kuleta amani, basi pawepo na hatua ambazo zinadhibitika na zinaonekana za kuweza kuleta amani na kulete uh, suluhisho la kudumu. Mara tunaona kwamba jambo la usalama linazungumziwa, kunakuwa na usalama kwa muda mfupi, tena hali hiyo inarudi.
gudoomiyaha dowladda dhexe ku matala waqooyiga baringo malak naime ayaa waxa ay dhankiisa ka hadlay howlaha amaba howlgallada abni ee halkaasi ka bilowday shantii bishan oo socon doona muddo laba bilood ah Operation imeanza tarehe tano na inaendelea for the next two months until area hii ya Baringo North inakuwa mahali pa watu kukaa na kufanya kazi yao kwa amani.
tani ayaa imaneysa iyadoo saameynta falalka burcadnimada ee baringa awgeed albaabada la isugu dhuftay saddex iyo toban ka mida dugsiyada deegaankaasi waaxda saadaasha hawada ee dalka ayaa digniin kasoo saartay roobab culus oo la rajeynayo in ay qaar ka mid a ismaamulada dalka ka da-aan waxaa saadaasha ku cada in ay u badan tahay roobabkani in ay da-aan ilaa iyo maalinka arbacada ismaamulada la filayo inay roobabka ka da-aan ayaa waxa ay kala yihiin yardharwa laikipia nyeri kinyaga muranga kiambu meru embu tarakanithi iyo waa taraka iyo sidoo kale ismaamulka nairobi xogayaha joogtada ah ee wasaaradda biyaha iyo maareynta wasaqda ee dalka julius coriir ayaa waxa uu sheegay in si dhammaan dadweynaha ay u helaan biyo ku filan marka la gaaro sanadka labada kun iyo soddonka dowladdu ay u baahan tahay miisaaniyad dhaqaale oo gaaraysa sagaal boqol sagaashan iyo shan bilyan oo shilin wuxuu carabka ku adkeeyey in ay ku dadaalayaan sidii qoys weliba uu ku heli lahaa biyo nadiifa xogayaha ayaa xusay in dowladda dhexe ay xooga saarayso ka faa'iidaysiga kheyraadka la heli karo iyo iskaashiyada lala yeelanayo waaxyaha gaarka ah si dhaqaalahan loo uruuriyo waxa uu tilmaamay in dowladda dhexe iyo ismaamuladaba la filayo inay buuxiyaan boqolkiiba kow iyo toban miisaaniyaddan taasi oo u dhiganta boqol iyo shan bilyan oo dhaqaalahan ka mida murada koobaad ee dalka ayaa waxa ay bulshada ugu baaqday in ay soo dhoweyso waa islamarkaasna howlgallada ay qabanayaan waa howlaha ay qabanayaan si loo fududeeyo shaqsiyaadka si iskooda amaba ay ugu fududaato shaqsiyaadka si iskooda uga shaqeeya arrimaha caafimaadka bulshada ee loo yaqaano c h v s xilli ay munaasabad aas ahayd kaga qayb gashay degmada nangili ee ismaamulka kakamega ayaa dhanka kale waxa ay dowladda ku bogaadisay taageerada ay howlwadeenadan u fidinayso
kuna magonjwa mengi ambayo yanaweza kuepukwa ikiweza kuonekana kwa haraka kwa hivyo tuweze kushughulika na najua kwamba serikali inafanya kila juhudi kuhakikisha kwamba kwa mfano mambo ya afya inashughulikiwa nafikiria tuko na wale community health promoters wakati huu ambao wako mashinani kuangalia afya ya wananchi msiogope wananchi huyo msichana au kijana akikuja kwako wacha akuja angalie apime presha wacha akuja apime sukari
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
qoysas danyar ah oo ku nool degmada shaangaane ee magaalada muqdisho ayaa loo qeybiyey gargaar caawimo ah oo ka yimid dowladda imaaraadka carabta qaar ka mid a qoysaska danyarta ah iyo maamulka degmada shaangaane ayaa deeqdan la gaarsiiyey waxay kaga mahad celiyeen dowladda imaaraadka iyo cid kasta oo ka qeyb qaadata in qoysaskaasi danyarta ah raashinka deeqda la gaarsiiyo
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta deeqdan ayna siisay een, dowladda imaaraadka aaday ugu mahadsan yihiin waayo dadkan waa ujeedeen dad masaakiin ah waaye ma aragta beledka shaqo ma leh waa u mahad celinaynaa imaaraadka waxaan leeyahay guulaysta guulaystaan leh maadaama garabna siiseen garabkiina annaga waa ku faraxsannahay idinkana waxaan idin rajaynaynaa guur mar walba mar walba guulaan idin rajaynayna أولا waxaan u mahadnaqayaa ilaahay subxaana wa tacaala bacdina waxaan u mahadnaqayaa eh, imaaraadka carabta oo noo keenay mucaawinadan aan ku soomi doono kadibna waxaan u mahadnaqaynaa degmada shaangaadho oo iyada noo yeeratay oo kaararkana siisay ilaaha ku mahadsan shacabka aad iyo aad uu maaragtay uu maaragtay ugu ugu oonay uuna baahnay marka imaaraadka carabta waxaan leenahay ha jiran ha joogaan insha allah xaaji axmed aa layidhaahaa gudoomiyaha degmada shacabka maaraadka carabta nala soo jeclaaday waa u mahad celinayaa horta khayr alla ha siiyo maaraadka carabta waa wax badan ay noo keeneen wax badanayna soo xasuusteen anukuna shacab haddaanahay waa u mahad celinaynaa alxamdi alshukru ilaahay wax khayr qaba ha siiyo intii noo soo ogolaatoona siisay ilaahay adinkana ilaahay ajri xasan allah idinka siiyo adinkaa noo soo jiideen oo noo keenteen ilaahaygu subxaana qaadirkaa iikana wax khayr qaba allah ha siiyo maaraadka carabta aadaan ugu mahad celinaa anig wax badan wax badanayna tabar- ayna ayna tabarruceen wax badanayna siiyeen wax badanayna na ogaadeen ilaahay khayra siiyo aniga ahaantayda shacabka soomaalida xataa waa u mahad celiyey hadda ka hor waa loo mahad celiyey haddana waa u mahad celinaynaa waana u mahad celi doonaa kulligeynaba ilaa yaraa ilaa gab- gaaban rabbigay aan ka tuuga iikana khayr allah ha siiyo runtii maanta waa maalin weyn waxaa u mahad celinaynaa dowladda imaaraadka carabta oo maanta na soo gaarsiisay deeq raashin ah oo aad iyo aad u qiimo badan kuna soo aaday wakhti munaasab ah oo dadka tabaalaysan ee masaakiinta ah ee bisha ramadaan ay ku soo gelayso yacni inay gacan qabsi usii noqoto ka faa'iidaystaan aad iyo aad aa u mahadsantihiin dhammaan intii ka qayb gaa- ka qayb qaadatay kaalmadan in la soo gaarsiiyo shacabkan masaakiinta ah jooga degmada shingaani runtii maanta oo kale dadka nugul ee tabaalaysan islaamka ayuu wuxuuna faraya in la garab istaago oo la caawo qof allaala qofkii kaalin ka qaatay deeqda raashinka ah inay na- na soo gaarto waxaan leenahay waa mahadsan tahay sida caadiga ahna qofku waxaa la rabaa inuu wanaag sameeyo isagoona cidna ka rabin waa mahadsan tahay keliya ajri inuu ka xisaabsado oo qofka macruuf oo sameeyo dadka waxay rabaan ha sheegaan qof kasta ee wanaag sameynaya hadduu ku fikiro asigoona qof abaal uga rabin inuu wanaag inta sameeyo dadka kale ay uga faa'iidaystaan asigana ajri ayuu xisaabsanayaan faahfaahin ayaa waxay kasoo baxaysaa dab xoogan oo saaka aroortii hore xilligii salaada subax ka kacay xarumo ganacsi oo ku yaala suuqa bakaaraha magaalada muqdisho oo ah suuqa ugu weyn ganacsiga soomaaliya dabka ayaa ka kacay suuqa bakaaraha qeybta cabdila shideeye loo yaqaano waxaana uu ka kacay sida la sheegay kadib markii jug weyn ee saaka laga maqlay gudaha suuqaasi wararka ayaa sheegaya in walxaha qaraxa lagu xiray dhisme ku yaala bartamaha suuqa bakaaraha oo dabku halkaa ka bilowday gaadiidka damiska ayaa gaaray goobta uu dabku ka kacay waxaana caqabad noqotay goobo ganacsi oo laga dhisay wadooyinka dhexmara suuqa bakaaraha sida ay wararku sheegayaan hase ahaatee dabka ayaa si weyn wuxuu u saameeyey xarun ganacsi oo lagu magacaabo jeexo oo suuqaasi ku yaala waxaana sidoo kale uu ku faafay dhismayaal kale oo ganacsi oo ka agdhowaa gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir axmed deeri yabo ayaa goor hore xaqiijiyey in lagu guuleystay diminta dabkii ka kacay suuqa bakaaraha waxaana uu sheegay in ay shabaab sababeen isagoo sheegay in dagaalka shabaab lagula jiro uu sii socon doono ilaa iyo inta laga ciribtirayo intaasna bulshada soomaaliyeed looga baahanya inay adkaysi iyo dhabar adeeg muujiyaan waxaan taaga joognaa bakaaro meeshii dabku uu ka kacay ee, xalay aroortii sidaad arkaydiin waxaa ku howlan halkan maamulkii gobolka oo dhan ciidamadii maaragta amniga iyo debdebiskii gobolka banaadir kii hormuud kulli waa ku jiraan waxaana loo soo gurmaday sidii loo demi lahaa dabkaas sidii loo demi lahaa ayaa loo soo gurmaday oo dadka maaragta hantidooda loo badbaadi lahaa dab xoog badan ayuu ahaa laakiin hadda waa lagu guulaystay in la demiyo meel gebangaba ayuu maraya waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo gudoomiyaha degmada howlwadaag iyo dhammaan guddoomiyaasha degmooyinka soo gurmaday iyo debdemisyada sida wiilashaas ay u dadaaleen xaqiiqa wakhtina ay u geliyeen sida dadka hantidooda ay u badbaadi lahaayeen ciidamada ammaanka sidoo kale ayagana waxay ka qaateen qayb xoog leh ay ka qaateen halkan waxaa nooga tegay hadda guddoomiyihii gobol maamulka gobolka oo dhamma waa yimid meeshan xogayihii guud oo gobolka banaadir ee nala jooga waa ku qasbannahay inaan dadka tidooda badbaadinno kuwo waxaa jira dhagarqabayaala oo khawaarij la yidhaahdo oo u diidan dalkan degganaasho u diidan oo marka tabartoodii ay yaraatay nolol u diiday dad nabad intaba u diiday oo tabartooda marka yaraatay isku dayaaya wax kasta oo ay isku ay dadka ku carqaladay karaan inay ku carqaladeeyaan laakiin xaqiiqatan taas waxay ku tusaydaa inayna filcaari yihiin waxaa hadda ku dhintay dadka ku dhintay inta la ogyaa waa hal nin ka mid ahaa goobaha hadda ay qaraxa kor dhigeen oo waardiye ahaa ayaa meeshii isagoo ka daba ordaaya oo meesha waxay soo dhigeen qashin u moodoole maxaad qashin qashinka meesha u soo dhig oo markuu saan u fiiriyey ku qarx marka tabartooda intaas maaragta marayda ayadana hadduu ilaahay yidhaahdo waa dabar jaraynaa maalin dhowod waa ogeydeen sidaanoo kale ayay suuqa bakaaraha wax dhigeen waana la soo qaqabtay dad badan oo iyaga ka mid ah shabakadaas ka mid aheeda hadda maalmaha soo socda la soo bandhigi doonaa hay-adaha ammaanka iyo ee, maxkamaduhu soo bandhigi doonaan marka waxay diidan yihiin oo aad arkaydiinoo kaamirooyinka la xiraaya iyo waxaasoo dhan waxay ula dagaalamayan waxay diidan yihiin in in la marka marnaba loo joojin maayo waana laga shaqay doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo dadkana waxaa la rabaa inay fool jignaadaan oo ay iska ilaaliyaan dadkaas qof ay u socdaan oo gooniya ma jiro halkaasay ku soo aruurtay maaragta laamiyada iyo guryaha hortooda inay wax dhigaan ay ku soo aruureen hawshoodu Ee, baaritaankiina waa socdaa weli ma dhammaan laakiin intaas aan idiin sheegaan rabaa hadda inaan ku soo koobo annaga waxay ahayd gurmadkeennu iyo meeshaan intaan u nimid bal sida wax u dhaceen oo meeshaan wax ay uga dhaceen inaan ogaanno ayay ahayd Ee, meel fiicanayna maraydaa hadda ee, dhowr guryaa gubatay xaqiiqatan aad iyo aadaan uga xumahay tay dadkaas hanti khayr qabtana allaha siiyo laakiin halganaan ku jirna halganka lagula jiro khawaarid maanta iyo berri dhammaan maayo maalinba maalinta ka dambayda waa sii daciifayaan waxay dadka inay nool yihiin ay tusi doonaan nololna kuma jirto marka waxaa la rabaa haddaan saxaafad nahay haddaan ganacsato nahay haddaan maamul nahay haddaan hay-ado ammaan nahay dadkaas waxaa la rabaa inta la dabar tiraayo in la adkaysto lagana maaragta iyadoo la hurdaayo ayay inta kartoonna ku soo qaadeen sidii maaragtay qof qashin wadoo kale ay irdihii waxay dhigdhigeen maaragtay ganacsiyada ay dhigeen marka hay-adaha ammaanka iyo maamulka gobolkuna wakhtiguu geli doonaa hadduu ilaahay yidhahdo suuqan
waa gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir ayaa codkaasi hataliska ciidanka booliiska dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta axada waxa ay degmada dayneyla ee magaalada muqdisho kusoo bandhigeen huubiyaal iyo hub kale oo tiro badan kaasi oo lagu soo qabtay howlgalo ciidamadu ay sameeyeen afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliya qaasim axmed rooble oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in laamaha amniga ay gacanta kusoo dhigeen ilaa boqol iyo afartan xabo oo huubiye ah iyo hub kale kadib howlgallo laga fuliyey qeybo ka mid ah gudaha caasimada soomaaliya dhinaca kale afhayeenka ayaa ka hadlay laba hoobiyo oo saqdi dhexe ee xalay ku dhacay degmooyinka boondheere iyo cabdulcasiis waxaana mid ka mid ah uu si gaara ugu dhacay xerada gaadiidka booliiska ee ku taala degmada cabdicasiis ugu yaraan hal askari oo ka tirsan ciidanka booliiska ee dowladda ayuu sheegay inuu ku dhaawacmay madfaca ku dhacay ee xarunta gaadiidka booliiska sidoo kalena ma jiro khasaare kale oo falkaasi ka dhashay siduu sheegay muddooyinka ugu dambeeyey ayaa waxaa ciidamada amniga ee magaalada muqdisho ay sameynayeen howlgallo kala duwan oo amniga lagu xaqiijinayo waxaa maanta fagaaro ku yaala magaalada kismaayo lagu toogtay xasan cabdulaahi cabdi oo sanadkii hore la sheegay inuu si bareera ah toorey hooyadiis oo asaga dhashay ugu dilay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose sidoo kalena ahna caasimada kumeel gaarka ee maamul goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida qeybta kismaayo ayaa xukunka dilka toogashada ahaa ku fulisay xasan cabdulaahi kaasi oo kal hore maxkamaddu ay ku xukuntay dil kadib markii lagu helay inuu si bareer ah u dilay hooyadiis xaliimo maxamed cumar xasan ayaa ka hor qirtay maxkamadda in uu dilka geystay waxaana uu ugu dambeyntii maxkamadda ninka dilka ee laga argagaxa isagu geystay ay ku fulisay xukunkaasi madaxweynaha maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland siciid cabdulaahi deni ayaa maanta waxa uu soo dhammaystiray golihiisa wasiirada madaxweyne deni ayaa waxa uu soo magacaabay labaatan wasiiro waa labayo labaatan wasiiro ku-xigeen iyo afariyo toban wasiiro dowlayaal ah qodobkaas ayaa warka soomaaliya ugu dambeeya aan ka codsado mawlid inuu qodobada dibadda soo koobo mahadsanid faadumo koox hubeysan ayaa sabtidii gobolka sokoota ee dalka nigeria ka afduubatay shan iyo toban arday ah khamiista ay ahayd markii laba boqol iyo siddeetan arday laga afduubtay dugsiga kuriiga ee magaalada kaduna ee nigeria ciidamada milatariga ayaa ka qayb qaadanaya dadaalada loogu jiro in la soo badbaadiyo ardayda ay afduubteen kooxaha hubeysan ugu yaraan laba ruux ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen qarax laga soo tebiyey magaalada beshawaar ee waqooyiga galbeed ee dalka bakistan waxaa sidatan laga soo xigtay saraakiisha booliska qaraxa ayaa ka dhacay meel u dhow aagga loo yaqaano boodbaza ee magaalada ugu weyn gobolka khaybar bakhtuuqa waxaa ku dhaawacmay hal qof oo la geeyey isbitaalka lady reading hosbital la rumaysan yahay in xaaladiisa caafimaad ay liidato warbaahinta maxalliga ee bakistan ayaa ku warramaysa in bambada qaraxday lagu soo rakibay mooto waxaa goobta uu qarax ka dhacay gaaray saraakiisha waaxda la dagaalanka argixisada oo durbaba bilaabay baaritaan falkaasi ku aadan taliyaha booliiska magaalada bashawaar kashiif abaasi ayaa sheegay in baaritaan hordhaca lagu ogaaday in qofkii qaraxa geystay uu isna dhintay waxaa socota doorashada guud ee dalka portugal dhinacyada midigta iyo bidixda dhexe ayaa ku tartamaya inay ku guulaystaan kuraasta baarlamaanka goobaha codbixinta ayaa furmay abaaray siddeedii subaxnimo ee maanta waxaana lasoo xirayaa toddobada fiidnimo ee caawa wararka intaasi ku daraya in natiijada doorashada la rajaynaya saqda dhexe ee caawa waxaa doorashada isku diiwaangeliyay ku dhowaada kow iyo toban milyan oo qof oo dooranaya laba boqol iyo soddonka xildhibaan ee baarlamaanka dalkaasi doorashada guud ee portugal ayaa dhacaysa afar bilood ee kadib markii uu iscasiliyey ra-iisul wasaare antonio costa oo lagu eedeeyey musuqmaasuq kadibna baaritaano lagu bilaabay ugu yaraan sagaal iyo toban qofna waxaay ku dhinteen daadad iyo dhulgo laga soo tabiyey dalka indoneesiya gaar ahaan jasiiradda loo yaqaano sumatra kadib rarbaba culus oo halkaasi ka dhacay ilaa iyo toddoba qof ayaana lala yahay waxaana weli socda howlaha samata bixinta ugu dambayntan waxaa lagu soo warramayaa in militariga maraykanka uu markaba u diray khaza si halkaasi u geeyo gargaar bini aadanimo sidoo kale taliska dhexe ee militariga maraykanka ee centcom ayaa maanta axad ah sheegaya in halkaasi laga bilaabaya in la dhiso deked isku dubaridaysa ama ee gargaarka bini aadanimo looga fidinaya shacabka ku dhibaataysan khaza tani ayaana imaanaysa kadib ama maalmo kadib markii madaxweynaha maraykanka jo biden uu sheegay in halkaasi dekeda kumeel gaar ah laga hirgelinaya qodobada caalamkaanaga inta aan dib idinkugu celiyo faadumo umahansee muulid warka aa kala socoteen stafan codka gobolka waqooyi bari waa naga intaas warka cudusegada waa godaal cadaanbaga internet ku leenaha ciwaankeygan uu yahay w w w sta fm co k